الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan kusoo jirnay baabul-ikhlaas oan kasoo sheekaynay qofka niyo wanaagsan hadduu leeyahay acmaashiisa iyo aqwaashiisa oo dhan inuu maaragtay ilaahay dartiisa waxau sameynaa u sameeyo marka hadda xadiidkii labaiyo tobanaad ayaan joognaa can abi cabdiraxmaanin waxaa laga wariyey cabdullaahi ibnu cumar ibnu khadaab ninka ahay waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhumaa isaga iyo abiis ba allah ka raali noqdee cabdullaahi bin cumar iyo cumar bin khadaab labadaba laga saxaybay ahayn qaala wuxuu yidhi cabdullaahi samictu waa maqlay rasuul allahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay aan maqlay yaquulu xaalu leeyahay in dalaqa waxaa tegay halaathu nafarin koox saddex ah ayaa tageen miman kaana ahaadeen qablakum duulkii idinkii idinka horreeyay dad kamida saddex qofood ayaa israaceen xataa intii aawaahum intuu u dumo almabiitu intii macnaha ay meel la baryo ay danta ku qasabtay mubiitu macnaha ay u leexdaan ay u dhammaadaan almubiitu makaan la baryo habeenka oo la seexdo ilaa gaarin oo god ah fa dakhaluu way galeen hu gaarkaas ayay galeen fanxadarat way kusoo hoobatay sakharatun waxaa kusoo hoobtay sallax ama buur ama dhagaxaa kusoo dhacay oo minal jabali buurka uga maaratay jabalka uga soo dhacay fasadad way ooday calayhim korkooda algaara godka ayay ku dabooshay faqaaluu mugaase waxay yidhahdeen saddex waxaa waaye ayagoo meeshii habeen soconayo ayay meelay saaxdaan waayeen meel god ah eey waxay ku tageen inay galaan habeenkii markay godka galeen ayay seexdeen waxaa kusoo daatay buurtii korkeeda dhagax weyn oo yiila ayaa kusoo gadoomay albaabkii isku gooyay markaas waa hadalku saas waaye fasadad macnaha waxaa oodmay calayhim algaaru dhagaxyaa wuxuu ooday godkii ku ooday fa qaaluu mugaase waxay yidhahdeen inahu shaniya laa yunjiikum idinma nabadgelihaayo ama idinkama korihaayo min haadihi sakhrati dhagaxdan ama buurtan sallaxahoo idinku soo dhacay wax idinka nabadgeli kara ma jiraan ilaa an tadcuwa allaha inaad ilaah ku baradiin tacaalaa amarkiisa sarreeye bisaalixi acmaalikum idinkoo camalkiina kii saalixa ilaahay ugu tawasulaayo bisaalixi acmaalikum macnaha camalkiina kii nadiifkaa oo idinkuugu nadiifnimo badan inaad ilaahay ugu dhawaatiin fa qaala muga rajulun nin ayaa wuxuu yidhi oo minhum kooxdii ka mid a allahuma ilaahayow inahu shaniye kaana lii aniga waxaa ii ahaaday abawaani laba waalid ayaa ii ahaadeen shaykhaani duqowsho ah kabiiraani waaweynaadeen wa kuntu anigana waxaan ahay laa aqbiqu kii aan u lisin qablahumaa ayaga kahooda ahlan xaaskayga wax uma lisi jarin walaa maalan xoolahana waxba ma sii jarinoo weylaha iyo wax lamida waxba ma aanan sii jarin fa na-aa waxaa ila dheeraaday bi aniga dalabushajari sahankiyaa ila dheeraaday macnaha geed raadis xoolaha baadiyaha markii la joogo markay ayaan meel deganaadaanba waxaa la raadiyaa meeshaas xoolaha ay joogaan meel kasii daaq fiican oo kasii raadsan marka geed raadis waay macnaha waxay u raadiyey xoolihiian waxaan u raadiyey maaragtay cawsay cunaan marka waxaa la yidhahdaa afka reer baadiyaha dadka waxay u yaqaaneen kelmadba qolay qabaane sahan ayaa la yidhaha waa soo sahmiyey marka sahankii aan aadaya ayaa ila dheeraaday marka marka dalabu shajari ayaa ila dheeraaday yawman maalin sahankii ayaa ila dheeraaday falam urix ma aanan soo raaxoobnan macnaa soo ma aanan gadoomin calayhimaa korkooda xataa naamaa ilaa ay ka hurdaan kuma soo naqanin oo dib uguma soo naqanin fa xalabtu waa lisay lahumaa ayaga labadayda waalid waxaan u lisay habuuquhumaa caanihi ama cashadoodii aan u lisay wixii ay ku cashay lahaayeen habuuqa waxaa waaye hadda casho kelmadda laakiin waa caanihii la lisaayay oo ay ku cashay lahaayeen caanihi ay ku cashay lahaayeen ayaan u lisay fa wajadtuhumaa waxaan helay labadii waalid naa'imayni ayagoo hurdeen oo ay xaaladoodu ay tahay kuwa hurdaaya fa karihtu waxaan nacbaystay an uuqidahumaa inaan toosiyo oo ayaga aan kiciyo ayaan nacbaysay wa an uqbiqa ama inaan waraabiyo qablahumaa inaan casho siiyo ayaga ka hor ahlan xaas inaan casho siiyo ow maalan ama ilma marat dadka aan leeyahay addoomma wax lamida ama maarata weylaha inaan wax siiyo ayaan nacbaystay waa qof iyaga ka horeysa inaan wax siiyo go-aankayga kamid mahayn fa labithu waa nagaaday walqadaxu walaktigaas habeenka aanmaha baryaayana alqadaxu koombadi ama maxaa la yidhahdaa ganuunkii aan wax ugu soo lisay calaa yadaya isagoo gacantayda ku jiro antadiru anigoo sugaayo istayqaaduhumaa soo baraarugitaankooda inay keligood soo kacaan anigoo sugaayo xataa bariqa alfajru ilaa oo waagi igu caddaado wasabiyatu ilmaha yaryarna yatagaalawna ay oynaayaan ama ay qaylihaayaan cinda qadamaya ayagoo ilmihii qaylihaayaan taqaaduga waxaa waaye baroorta ilmaha ay baroorahaayaan oo ay leeyihin waxana la siiyo ayagooy hoostayda ka qaylihaayaan ayaa waagu ii baryay fastayqadaa labadii waalid waa kaceen fa sharibaa way cabeen habuuqahumaa cashadoodii ama wixii aan usoo lisay way cabeen allahuma ilaahayow in kuntu haddii aan ahay facaltu kii sameeyey daalika midkaas aan soo sheegay ee labada waalid aan u baarinimo samayhayo haddii aan ahay kii sameeyey ibtiqaa'a wejika dalbid aan dalbaayo adiga raallinimadaada fafarij ilaahayu naga fayd cannaa annaga xaggayna waxaad naga faydaa maa naxnu fiihi maa shaygii naxnu fiihi waxaan annaga aan ku dhex jirnoo musiibadaa ilaahw naga fayd oo min haadihi sakrati buurtaan weynaatay ee nagu soo gadoontay ilaahw naga qaad fanfarajad way faydantay shay-an qayb ayay faydantay laa yastadiicuuna aanay kari karin alkhuruuja minhum wax yar ayay ka faydantay oo aysan weli ka bixi karin wa qaala alaakharu midkii kale ayaa wuxuu yidhi allahuma ilaahayow inahu shaniye kaana li kaanat lii aniga waxaa ii ahaatay ibnatu cammin gabar adeerkay dhalay kaanat waxay ahaatay gabadhaas axabba annaasi ilaya dadka kan loogu jecel yahay ayay gabadhaas ahaatay wa fii riwaayatin waxay ahayde kuntu aniga waxaan ahay uxibuhaa kii jecel ka ashaddi maa yuxibu rijaalu sidii rag ay u jeclaada kan ugu daran annisaa siday rag haween u jeclaadaan kii ugu daraasho badan jacaylka ayaan ahaday fa aradtuhaa gabadhii ayaan damcay calaa nafsihaa inaan nafteeda ku dhaco oo aan howl ka samaysto ayaan damcay famtanacat way iska kay reebtay minii aniga way iska kay diiday xataa intii alamat ay ka xanuujiso bihaa sanatun intay abaar uga dhacdo waa ii diiday oo macnaha waxay tiri ma ii soo dhawaan kartid oo xumaan ma igu samaynaysid ilaa ay ku dhacdo wax gaajo ama dhibaataa sanada waxaa laga wadaa abaar ay ka baxdo min asiniina sanooyinka kamid a fa jaa-atnii way ii timid gabadha fa acdaytuhaa waa siiyey cishriina wa mi-ata diinaarin boqol iyo labaatan diinaar oo dahab ahaan siiyey bishardi calaa an calaa an tukhalliya beynii wa beyna nafsihaa inay isu kay dhiibto oo ay nafteeda ii ogolaato ayaan shardi uga dhigay fafacalat fa facaltu waan sameeyey xataa intii qadartu aan ka karo calayhaa intaan korkeeda ka istaago oo wixii aan samay rabay aan ka samayn karo wa fii riwaayatin falamaa qacadtu markaan fadhiistay bayna rijlayhaa labadeeda lugood dhexdeeda markaan gabadhi fadhiistay qaalat gabadhi waxay tihi ittaqi illaaha waryaa ilaahay ka baq walaa tafud hana kala bixinin oo ha kala jeexin alkhaatama faraatigana ha fujinin ilaa bixaqihi ilaa aada mahar iyo nikaax sharciga aad ku heshid faraatiga ha furin oo macnaha bikradayda ha jabinin oo kale waa hadalka waa sarbeeb fansaraftu waa ka gadoomay canhaa ayada xaggeeda waa ka gadoomay wel xaal waktigaas aan ka gadoomayana hiya axabu nnaasi ilaya dadka kaan ugu jecelahay oo ah oy isuna kay dhiibtay ayaan ka tegay marka ilahay dartiis laisoo xasusiye wa taragtu waa ka tegay adahaba dahabkii waa ka tegay alladii kii acdaytuhaa iyada aan siiyey allahuma ilaahayow in kuntu aniga haddaan ahay facaltu kii sameeyey daalika midkaas aan soo sheegay ibtiqaa'a wejika wejigaada ama raallinimadaada dalbid aan dalbaayo darteeda ilahay haddaan maalkaas uga tegay gabadhi aan jeclayna uga tegay faafruj ilaahu naga fayd canna anaga xaggayna maa naxnu fiihi waxa aan ku sugannahay fanfarajat way faydatay assakratu salxadi dhagaxi way f wou faydmay hayra annahum laa yastadiicuuna ayagoon karaynin alkhuruuja minha ayagoon waadag wada kari karin xoogay kale dana sii faydantay wa qaala haaliu midka saddexaad waxau yidhi allahuma ilaahiyow inii aniga istajartu waa ijaartay ujaraa-a dad aan ijaar u siiyo ayaan soo ijaartay wa acdaytuhumaa siiyey ajrahum ajarkoodaan siiyey hayra rajulin waaxidin hal nin maahine inti kale waxa maalka ay xaq igu lahaayeen waa siiyeen taraka waa ka tegay alladii lahu midka asaga oo isku igu lahaayna ninkaas waa ka tegay wadahaba waa iska baxyey fasamartu waa u maaleeyey macnaha waa uga shaqeeyey ajrahu ajirkiisii ayaan hanti uga dhaliyey xataa intii kasurad ay ka badato minhu lamwaalu maalkii shaygii yaraay ilaa uu hanti badan uga noqdo fa jaa-anii waa ii miday bacdu xiinin zamanka bacdi u yimiday faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallaahi addoonka ilaahayow addi gudo ilaya aniga xaggayga ajrii ajirkayga war isiin warnimama ajirkayga isiisin faqultu waxaan idhi kullu maa shay dhammaantiisa taraa aada arkaysid min ajrika wax allaale waxa meeshaan joogo ee aada u jeedid waa ajirkaadi min alibili oo geela walbaqari oo lo ah walghanami oo ariya iyo waraqiiqi iyo addoommana kulli lacagtaadii ayaan kaaga shaqeeyo saas kaaga dhigay faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallah addoonka ilaahow laa tastahzi' bi ha igu jeesjeesan oo ha igu kajamina waxayga isiin faqultu waxaan idhi laa astahzi'u bika ma kugu kajamayo fa akhadahu ninka waa qaatay hu maalkii u qaatay kullahu dhammaantiisa fastaaqahu arigii iyo xoolihiina waa kaxaystay istaaqa macnaha waa kaxaystay waa fastaaqahu waa kaxaystay falam yatruk kama usan tegin minhu shay-an intii hantiyaheedna waxba kama usan tegin allahuma ilaahayow in kuntu aniga haddaan ahay facaltu daalika kaas kii sameeyey ibtiqaa'a wejhika ilaahayow raallinimadaada dalbid aan dalbaayo darteeda haddaan u sameeyey fafruj ilaahayow fayd cannaa annaga xaggeyna waxaad ka faydaa maa naxnu fiihi waxa aan ku dhex jirno musiibada fanfarajat isakratu buurta dhamaadaa wada faydatay fakharajuu way baxeen yamshuuna xaalay soconaayaan muttafaqun caleyh xadiidka bukhaariy muslim ayaa isku waafaqay marka xadiidkan waxaa loo daliishtaa tawasulka ayaa loo daliishtaa nimankan waxa ay ku tawasulayeen oy ilaahay ku tuugaayeen oo ay dhahayeen ilaahayow saas darteeda wax noogu qabo camalkii sqaalix ay la yimideen waayo shareecaddana waa xadiidkan waa bukhaari iyo muslim iyo axaadiis badana kusoo aroortay in qofka camal saalixow leeyahay ilaah ugu dhawaado ee uu dantiisa ku samaysto tawasul waxaa la yidhahdaa shay adiga aadan awoodi karin waxaad ku gaarto marka dadka haddii ay camalkoodii saalix ahay ilaahay inta ugu dhawaadaan ay dantooda ku sheegtaan qofkii camalkaas saalixaa sameeyey ee cabdi saalixa ilaahay ma loogu dhawaa karaa mase looguma dhawaa karo ilan camalkau sameeyey ayaa ilaahay loogu dhawaayay culammada kuwa tawasulka ogol waxaa xadiidkan ay ka qaadanayaan inay tahay waa maha keliya oo ugu fiicnaan badan maxaa yeelay qofkii ficilkan sameeyey ficilkan ilaahay loogu dhawaahayo iyo qofkii sameeyey qofkiaasii khayr badan ila qofka waxaa laga waxyaaba badan isii sameeyo laakiin qolada kaloo diidan waxay leeyihiin qofka daatadiisa iyo shaksiyadiisu wax qiimahay leedaha ma leh camalkaa loogu dhawaaha marka taas waxaad moodaa xoogaa in qofka bini aadamkaa la xaqirayo mithaal markii lasoo qaado waxay ku leeyihiin nabiga haddaad tiraa ilaahayow nabi maxamedaan wejigiisa kugu tuugaa ha dhehine risaalada ilaahay rasuulnimada aada siisay aan kugu tuugaa rasuulkayaa la siiyey marka waxaad u qabtaa inay kala qaadeen nabigii iyo asagii shaksiyadiisa oy leeyihiin asaga shaksiyadiisa ilahay loogu dhawaamaan waxaa waxa loogu dhawaahaa diinka loo soo diiday diinku waa nooc kaada isagana ilaahay qaraamay mawsi addoommada saalixiinta ee waa wanaagsanee owliyada iyo wax lamida camalkan ay saalixeen iyo ayaga ayaga waxaa waa liitaan camalkaa fiican aa ka dhalaha mar haddii la yidhaahdo tawasulka camalkaa lagu tawasulaa ee ilaahay qofka looguma dhawaa karo marka xadiis fara badan ayaa soo aroortay in tawasulka dadka shaksiyadiisa ilahay loogu dhawaa karo waxaa kamid ahay xadiidkii bukhaari kusoo arooray o yihi nabiga alay slat slaam waxaa imaan doonta sayati zamaanun wakti ayaa imaan doona fayaqzuu fi'aamun koox ayaa duulayso fa yuqaalu lahum kooxdaasaa waxaa lagu leeyahay hal fiikum man saxiba rasuululahi sal alay wasalam fa yuftaxu lakum ma idinku jiryaa nin nabi maxamed la saaxiibay oo saxaabtii nabiga ah ee dartiisa la kugu furo ninkaas maxau darajada ku gaaray nabi maxamed la socodkiisa asxaabta nabiga u ahay markaasaa waxaa la leeyahay hal fiikum haddii kaas laga waayo man saxiba man saxiba rasuulillaahi ma la arkaa oo dhexdiina ma ku jiryaa qof la saaxiibay qof nabi maxamed horuu la saaxiib oo saxaabta nabiga ahay haddii la waayo waxaa la leeyahay hal fiikum man saxiba man saxiba saaxiba rasuulillaahi macnaha ilaa afar darajo uu nabiga gaarsiiyey marka ninkaasu camal uu sameeyey maa lagu gaaray darajada ila xadiidkaas bukhaarigaa dhiga waxaa waaye ninkaas nabi maxamed la saaxiibay faliilada ou leeyahay ayaa kooxdan darajada lagu siiyey ninka labaadna ninkii nebi maxamed la saaxiibay ninkii lasii saaxiibay ayuu qaymadan ku helay haddee shaksiya wax lagu helaynin macnaha maxay kutusaysaa marka axaadiistaas oo dhan waxaa laga qaadanaa tawasulka inuu banaan yahay laakiin qofkii raba inuu wax leexleexiyo waxa waaye dee qofka bani aadamka wax kastood u sheegto waxuusan rabin laguma qasbi karo waxaa laga yaaba qofka gurigaan aad tiraahdo waa masaajida waa lagu dukada inuu ku yidhaha dhagax inuu yahay waa oga qofka ulajeedad waxaa waa isaga uu leeyahay qofku kama qanci karto marka tawasulka inuu banaan yahay axaadiista loo daliishto xadiidkan ayaa ugu weyn wallahu subxana wa taala aclam